gacan bira lagu qabanayo deegaanka gaar ahaan dowla deegaanka islamarkaana madaxweynihii hore cabdi maxamed cumar qatar lagaga qaaday awoodii isagoo yar dagacadayday haddana la sheegayo dhimasho aada u badan dac iyo boob aada iyo aada u saameeyey magaalooyinka deegaanka iyo hadda oo lagaba baqanayo dadkii amxaarada iyo oromada magaalada dhex degana ay iyagiina dadkii ugaarsanayaan oo magaalada dhinacyo loo kala qaxay marka runtii waxaa ka dhacay wax weli etoobiya aan ka dhicin oo intii federaalka la sameeyey nidaamka cusub markii ugu dambeysay oo dhibaatooyin noocan ay dalka ka dhacaana gaar ahaan deegaanka soomaalida waxay ugu dambeysay kun sagaal boqol iyo toddobaatameeyihii dagaalkii soomaaliya iyo etoobiya marka runtii waa waa dhacdo aada iyo aada taariikha u geli doonta oo taariikhi hore deegaanka kasoo dhacay mid lamida noqonaysa
waa tahay faysal rooble deegaankaas baad kusoo kortay dabcan siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeedaad tahay hadda maraykanka ayaa degan tahay balse xog badan baad gobolka ka haysaa dadka aan ahayn soomaalida ma ma dad deegaan ah oo jigjigo degan ba oo saameyn leh mise waa dad iska kooban sida magaalooyinka kale ee soomaalida oromo xamar iyo boosaaso iyo hargeysaba waa joogtaay
maya waa dad iska kooban weliba hadda aan aadba uga badnayn kuwa hargeysa jooga oo shaqaale ahaan ku yimid intooda badan dadka intooda badan qolada oromooda gaar ahaan ay ciidan iyo guryaha dadka ka shaqeeya ay yihiin iyo hoogay meelaha waratada fadhiisata marka dad badan oo iyagu wax qabsan kara maaha laakiin sida la sheegayo ciidamadudu dabagelayaan oo baangado iyo budad bay wataan taariikhda deegaankanna mar haddii dagaal noocaasi dhaco waxay sheekada noqotaa soomaali iyo waxala wixii kalen soomaali ahayn oo degan shacab iyo dowladda marka markii ugu horeysay maaha hadiyo jeer loo dhacnaa marka runtii de ma aha wax dad dhulka qaadan karana ma aha waxa weeye dowladdu markay soo kacdo dabagelaya
arrimahan marka maxay salka ku hayaan dadka oromada ah iyo soomaalida dagaal baa muddooyinkan ka dhex jiray saa og tahay dirir dhabuu ka dhacay jigjiguu ka dhacay horey deegaano kale uga socday oromada ma dhulkeedaa qaadila oo dhulfidsi bay raadinaysaa mise waxay ka faa'iidaysanayaan maadaama dhanka siyaasadda ra-iisul wasaaruhu uu iyaga kasoo jeedo etoobiya
horta taariikhda waa in la tixraacaa si loo fahmo waxa maanta dhacaya kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii baa oromo liberation front ama daabaqaabka xoreynta oromiya ay xafiis ka furatay muqdisho iyagoo kusoo gabanaya xornadoonkii soomaali galbeed maabka ay markaa xafiiska ku dejisteen wuxuu ahaa maab dul badan oo soomaalida sheeganaya ilaa waqooyiga soomaaliya ama somaliland dowladdu markay aragtay maabka waa laga helay soomaaliyana waa laga saaray intaa waxaa ka dambeeyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markii dalbiga soomaalida dhulka badan ka saaray dagaalka awgeed inay dul badan oo soomaali qabsadeen qasadna ku duween taa waxa raaca kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii markii malas iyo t b l dhulka qabsatay in oromooda dib ay u sheegatay dhulka soomaali galbeed meelo badan ilaa mayaalo ilaa jigjiga oo haddana qaarkood laga raaciyo nin la yidhaahdo cabdi jibriil mar uu ahaa kursileen madaxa deegaanka inuu u saxeexay dhul banaan oo hadda aan kaba soo noqonayn hadda sheekadu waxay taaganta waxaa taa raacaan kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii inay xabad kaga saareen lefta ama ogada xoreynta ogadaiyo jabhadda leegaan magaalada jirjiga yidhaahdeen uma qalantaan idinku annagaale hadda sheekadu waxay maraysaa jirjiga ilaa boorame ilaa weylac sidii oroma ay ku hawgeli lahayd say ku qabsan lahayd marka dagaaladan shacbiga la leynayo waxaa ka dambeeya mabdac ballaaran oo oromo muddo dheer hadda ay ku dulballaarhsanaysay taariikh beenana ay haysato oo oromaya dhulka soomaaliya danbarow bar anaga lahayn marka runtii haddaan waxaan loo helin xal weyn oo soomaali u dan tahay soomaali galbeed arrintani ka ballaaran
waayahay waxaan la soconay dowladda etoobiya markii ra-iisul wasaaraha cusub uu qabtay abiy axmed wuxuu sheegay inuu etoobiya midaynayo in mucaaradka intooda badan uu sii deynayo jabhadaha hubaysan uu wadahadal la gelayo laakiin waxaa moodaa arrintii inay meel kale ka curatay oo dadkii gudahaasiiba labadii qabiilee ugu waaweynaa ama qoomiyadood ee soomaalidii iyo oromada ahaa marka dawladda inay ciidan intaa la-eg ay usoo dirto gobolka oo jigjiga ay madaxweynihii khasab ku kaxeeyaan oo xoog xilka looga tuuro arrintaas dawladdu ma ku saxan tahay maxaase sal u ah bay kula tahay
kuma saxna aad bay ugu khaldan tahay waxaa sal u ah falsafada ethoobiya ay ka qabto deegaanka soomaalida deegaanka soomaalida looma arko dad xuquuqda etoobiyan kale ay qabaan ay leeyihiin u qalma laakiin waxaa loo arkaa gobol ku ku sifaysan nabadgelyada etoobiya ay ka rabto xadaha xadadka soomaaliya iyo iyo iyo kenya iyo meelo kale waxaana maankii ugu horeysay maaha mana noqonaysa markii ugu dambeeyey markii dagaalka adduunyada labaad xilli khilaafka uu kasoo noqday kun sagaal boqol dhowr iyo afartankii kun sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii goboladaas weerar baa lagu qaaday sideedka gacanta xoog loo soo geliyey mangisti baa sameeyey oo si xoog ku qabtay mayas baa sameeyey oo two thousand laba kun iyo toddobadii gobolka oo dhan xiray ilaa ilaa laba laba laba kun iyo tobankii raashinka laga gooyey wax kasta laga gooyey halkan magacdooda la sheegayo adiyi iyo waxaas etoobiyada dhexdooda ka taagan si kalaa loo arkaa laakiin markay dhinaca soomaalida noqoto xayli silaase mangistu malla sinaawe iyo adiyi oo afar nin oo sida madow habeen iyo maalin u kala duwan mid bay ka ka siman yihiin gacan ku haynta iyo gacan adag in lagu hayo deegaanka soomaalida inta kaleo dhan waa laga murmaa markii ugu horeysay maaha inay waxaan dhaceen mar baa la rabay in oromoya sidan oo kale ku sameeyo ma la sinaayo laakiin sharcigaa lala tiigsaday waxaa la yihahda sharciga etoobiya in aan ogolan soomaalida taa laguma simin marka iyadoo agdi dhibaatooyinkiisu aada iyo aada iyo aad ay ugu badnaayeen ummadda soomaaliyeed laakiin etoobiya arrintaa iyada dan kamale waxay dan ka leedahay amnigeeda iyo nabadgelyadeeda oo kililkan ama deegaankana looda arkada meesha rabshada etoobiya hada jeer ka bilaabanta marka taa waa ka sameeyey ugu dambayntii marka dadka deegaankaas ku nool ama soomaali galbeed ha la yidhaahdo ama dowlad deegaanka soomaalida ha la yidhaahdee iyagoo mucaarad iyo mu-ayid iyo shacab iyo dowladba isku dhan maxaa la gudboon si arrimahaas xal loogu helo
horta isma raaci karaan oo laisma raaciyo sababto argumentigu waxa uu xeelad dheer u leeyahay dadka in la kala qaybiyo dadna uu samaysto gumaysigu soomaali una kuma koobno taasi waxay ku koob meel kasta ka jirtaa africa yurub iyo meel kasta laakiin su-aashaada jeedaceedu waxa weye inta u badan maxaa la gudboon inta u badan maxaa isku raaci kartaa anigu waxaan caawa kaga dhawaatinayaa xisbiga keliyaata ee muruqle hadal ha yeeshee waa xisbiga la yidhaahdo ogoga national liberation front soomaali waa inay iyaga la xaajootaa la wada hadlaa sidii tala loo gaari lahaa ayadoo laga faa-iideysanayo muruqa iyo institutionka iyo isku soo ururinta ay oonlas leedahay bal sidii meel weel looga yara shuban lahaa soomaali markii ay ka xaajiyen waxay banaanta la joogaa
arrinta laakiin haddaan ku daro dad baa waxay yidhaahdaan ururkaas magaciisaba sida ka muuqata gobolka soomaali oo dhan baa degan haba loo kala badnaado isna hal qabiil magaciis ma ku salaysan yahay taas cillad ma ku noqon kartaa way kula tahay
aada bay ugu tahay wayna ogyihiin aada bay ugu tahay waxa dad badan u geli la-yihiinna waxaasaa kamida laakiin ooga dhacmeed sida u kala sareeyaan baa loo kala qaadaa waxaan u malaynayaa amxaaradaba waxaa laga yeelay magax kale oo munaasib u ahayn ummadda soomaaliyeed sida dowla deegaanka soomaalida etoobiya oo dadka etoobiyaan ka dhigaya markay dowladdu rabto waxa magaca caqabad buu ku noqday waana lafta waana ogtahay waana ku daba adeegeen laakiin waxaan ka qabaa un kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii markii mangistu qabsanayay dowladda etoobiya dhex taale waxay ahayd war yaa urursan maanta oo awoodda kala wareegi kara xilikiyaad cid urursana ma jirin aan ka hayn ciidamada ciidamadii urursanaa qasar ku qabsaday maanta cidda keliya kay urursan soomaaliya ee diyaaru inay la dagaalamaan waa ooni lafta inuu magaca uga bedan yahay ha laga wada hadlo laakiin cidda keliya maanta urur leh oo institution leh oo adduunka raadsan yahay waa iyada marka iyadoo dowla deegaan sidooda u jirto bal ooni lafta soomaaliya inay wada hadal la gashaa